madaxa fadhiya dhowrka maamulka degmada gaalkacyo cabdulaahi cabdiraxmaan cumar ayaa sheegay in ololaha nadaafada toddobaadlaha oo si habsami looga socdo xaafadaha kala duwan magaalada gaalkacyo wuxuuna xuusay in ololahan lagu dardargelinayo nadiifinta wadooyinka suuqyada iyo goobaha dadweyne isugu yimaadeen isagoona sheegay xoojinta wacyigelinta bulshada uu qayb ka yahay iyo sidoo kale koruqaadida ilaalinta nadaafada degmada gaalkacyo cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa intaasi ku daray in howlaha lagu fulinayo iskaashi dhex maray maamulka degmada iyo shaqaalaha fayadhowrka dhallinyarada qaar kamid ururada bulshada waxuuna bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay-adaha nafayadhowrka degmada galkacyo inay ka fogaadaan qashinka ay ku daadinayaan goobaha lagu talagelin shaqadaa dhan waa ololihii nadaafadda ee degmadan bilicda lagu soo celinhayay bilic soo celintu waa wax bulshada u ah dan lagu hubinhayo caafimaadkooda jiritaankooda iyo isku xidhnaantooda intaba bilicdu waa shay diinta asal ku ah annadaafatu nasul iimaan baa la yidhi nadaafaddu waa waxa bulshada u ah saldhigga u ah jiritaankooda waxaan marka rabnaa ujeedku yahay bilicdan ujeeddadooda waxa ay tahay haddii la bilaabay amaba horeba loo waday waxaa la rabaa meesha ay joogto in laga sii wado oo ay ka wada shaqeeyaan bulshada qayaheeda kala duwan culimmada odayaasha dhallinyarada haweenka iyo dhammaan inta ganacsatada ah oo ku ganacsanaysa jidadka inay ka shaqeeyaan waayo ujeedku baaqa yagu marka wuxuu ku saabsan yahay in la ilaaliyo jidka laga ilaaliyo dhagaxa laga ilaaliyo taayarka laga ilaaliyo biyaha lagu daadinahayo gabdhuhu wasakda ay daadinhayaanoo makaayadaha dhammaan baaqayagu saasuu ku saabsan yahay haddii aan ku helno wixii la soo qabtay inay dib u baabi'inayso waxaan ka qaadaynaa tillaabo sharciya waafaqsan sharciga saldhig baa la geyn doonaa maxkamad baa lala fuuli doonaa gabadha halkaan bibitada ku leh oo aan deegaanka ilaalina maxkamad baan la fuulaynaa xukun baa ku dhici doona ganaax baa ku dhici doona digniin waxaan ku bixinaynaa in la ilaaliyo wixii aan soo qabannay maxkamad baan la fuuli doonaa maxkamad ha ogaadeen arrintaa ololaha nadaafadda ee ka shaqaynta maamulka degmada gaalkacyo ayaa mid joogto ah oo lagu qabto toddobaad kasta waxaana looga leeyahay yareynta cudurrada la xidhiidha nadaafad darrada iyo koruqaadida bilicda magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug